dhiiggiinna iyo xamaasadiinna iyo dareenkiinna ka hadal soo dhowow
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan u diyaarsannahay dagaal weerada cad waxaan u xidhanay ma baroordiiq ma samayn doonno ma calaacalayno waan isnaqaanaa ugus reer afduub dharka dumarkay xidhan yihiin way ka dhammaatay baabuurtay guryaha intay ku soo cabbeeyaan ayay waddooyin ka dhigayaan waxay laynayaan maatadii waxa dhammaaday waa dad u badan haween waxaan rabaa inaan dareenkayga ku cabbiro waxaa nasiib darraa dhacdadii shalay ka dhacday afariyo tobankii oktoobar waa maalin madoow waa maalin mugdiya waa maalin aan qalbiyadeenna ka go'i doonin waa maalin aan ku goobi doonno meel walba iyo geed walba ay ku jiraan war saasoo ma aha ugus ugus ugus afduub afduub dooni mayna afduub afduub afduub umuldaah umuldaah dadka gube dawladile dawladiid matalaaye uf aan leenahay uf samaa aqasaan leenahay weliba waxba yaayaan leenahay wuxusheey wax ma garata yahay wax iskumafalayaaliyow la soo minguuriyey oo soo cararay oo gabaadka ka dhiganayo dalka soomaaliya laakiin soomaaliya ma dhiman mana dhiman doonto way noolaan doonaa inta insha allah inta ciidanka soomaaliyeed oo maaragta soo majeestayaasha ay nool yihiin way ag marayaan oo way ka baqanayaan war shacabkow saddex malyan oo hurdaysa saddex malyan oo kala maqan saddex malyan oo ismaan dhaafsan saddex malyan oo aan midaysnayn ayaa magaalada nasiibay u yeelatay war calankaa hoos loo dhigay saddex maalmood maxay tahay sababta loogu dhigay waxaa dhacay ayaa wax xanuun badana waxaana laga rabaa saaad u soo baxdeen guryaha inaan ka jafno unyada waa inaan guryaha ka jafno garaashaday ku jiraan kaamamkay jiiftaan guryahaad ka kiraysataan gacalaad ka dhigataan cadowgeennaad noo qarisaane saabixii cadowga guryaha noogu jira war cadowga guryaha ka soo saara waryaada feenta ilmahooda cuna waa maxay sababtay ku dhacday intee nooga dhimatay xorayntii caasimadda soomaaliya maxay tahay sababta loo laynaayo waxaanahay dad wada dhashay isku afa isku midaba magaaladaan oo oroday oo socotay arkeen markaasay damceen inayna ragaadiyaan wallaahi oo tuma wallaahi ma dhici doonto waxayna la rabaan inta gabar gabadheed soomaaliya ka nooshahay soomaaliya way jiri doontaa soomaaliya way isnoolaan doontaa soomaaliyana ma dhici doonto inta geesi soomaaliyeed nool yahay gamuunka iyo qaansadaan garabka suran doonaa gumacaan afka kala dhacaynaa mana gaban doono gabdhihii iyo dadkii aan ku weynay ee gabadhii maaragtay jaamacadaha ardaydii ka baxday ee rabtay maanta inay qalin jebiso war sowma xanuun badnaa war sowma xanuun badnaa see u ogolaateen carruurtii xanaanada laga keena ka warrama maxaan ku iloobaynaa waa inaan dareerno oon hadda goobnaa waa inaan geela ay ku jiraan ugu galnaa war iska daaya qabyaaladda qalbiyada fura guryaha xirxiran ka soo baxa waryaada budka qaacta oo toorayda bannaanka keensada oo gooba oo keena soo gaarsiiya ciidamada ilaan ma awoodaan inay ciidamada ag tagaane waa wuxush haweenka ka daba meeraysa oo isku kay ekaysiiyey oo afkii duubtay oo dharkeenni xirtay oo ay ka dhammaatay ma ogolaanaynaa wixii shalay nugu dhacay ma ogolaanaynaa madaxda waxaa uga mahad celinaynaa in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo inay nala wadaagaan xanuunka inay dhiigga shubaan isku soo baxani ma aha baroordiiq ma aha calaacal ma aha inaan isdhiibayno wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa midaan idinku goobayno oo aan idinku raadin doonno maanta waxaan rajaynayaa dhacdadii shalay ha noqoto qarixii ugu dambeeya oo ka dhaca magaaladan saas ma tahay diyaar mawtiin diyaar mawtiin diyaar mawtiin aan goobno aan goobno oon doonno oon keenno aan feenanno waxaa kaloo nasiib darraa oon rabnaa inaan afka ka haraatino war gabdhaheennaa ku filan gabdhaheennaa ku filan war waa inaan gaandhari ahaanaa gabdhaha yagow waa inaan goobno cadowgeenna guryahay galaan waa inaan keenno waa inaan garaacno shabaab waa dabargoob
war daadkii baa qaaday nimankii dulmiga badnaa waxaa darbood xoog la- xoog la gaadhsiiyey ciidan daran shacabkowna dareershahan daawasho u baxne duleedka dayniilabay ciidamadii degeen garoonka diyaaraday ciidamadii degeen maalintaan dhahayay aadaan uga xumahay maaha maantay waa maalintaan bacsanaynay waa maalintaan ciidanka biyaha ka daba sidnay siday ku dhacday inay annaga xabaalo wadanaad noo sameeyaan aawa raggaan ku weynay aawa carruurtii ku agoontowday siday carruurteenna xanaanada iyo waxbarashada aadaayay mar labaad baabuur tii amintala soo buuxiyena loogu dilaa aawa damiirkiinnii aawa dadnimadeennii aawa soomaalinimadeennii aawa islaamnimadeennii laa ilaaha ila allah maxamadan rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam warqabyaalada ka baxa oo reer hebel iska dhaafa waa maalin mugdiya waa maalin aan isleeyahay midnimo iyo guul ayay ku dambayn doonaan soomaaliya ha noolaato cadowgeeduna ha jabo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
al-shabaab ha dhacdo war codka kor u qaada al-shabaab ha dhaco cadowgeenu ha jabo dagacadsado aad iyo aad ayay umahadsan yihiin dhammaantooda waxaan rabnaa keliya sidaas oo gaagaaban wakhtiga waxaan jeclahay waxaa nala jooga ururka haweenka qaranka ururada bulshadoo dhan waxaan jeclaan lahaa gabdhuhu waa wada ooyeen inaan ku soo dhoweeyo batuule sheekh axmed guddoomiyaha ururka haweenka qaranka si ay kelimateen u tidhaahdo wakhtiga oo cariiriya awgood
بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta aad iyo aad uga murugaysanahay maalinta shalay ahayd dhibaatadii ka dhacday caasimada dalka soomaaliya isgoyska soobe waxaan ka tiiraanyaysanahay dadkii soomaaliyeed ee u shaqaynaya inay quudiyaan carruurtooda oo u soo kallahay inay biilaan faamiliska masaakiinta ah oo ay waalidka u yihiin iyo kuwii dhallinyarada ahaa ee inay ka xamaashaan ama shaqeeyaan u soo baxay ee si gar iyo magla'aan ah loogu qarxiyey baabuur laga soo buuxiyo anigu ma dhihi karo wax- walxaha qarxa ma dhihi karo baabuur laga soo buuxiyey baabuur laga soo buuxiyey nuclear nuclear baa baabuur lagu soo shubay waa nala dhex dhigay waa nalagu gubay waxa nagu gubayna waa carruurtii aan dhalnay oo aan korinay oo aan kabinnay waxaan nahay hooyooyin gablan ah oo bannaankana ku gablan ah gudahana ku gablan ah dalkana ayaga ma ogiye uusan indho kale lahayn waxaan ka tiiraanyaysanahay inay boqolaal aan waxba galabsanin oo aan dhalnay oo nala dhashay oo noo dhaxay ay xabgalaan ciidda hoosteeda iyagoo waxay u dhinteen aan la garanaynin oo qaarkood muuqaalkoodii la gubay oo baco taariikhda kama dhicin qof soomaali ah oo hilibkiisao gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo waa taariikh ooyin leh waa taariikh madow waa wax maanta soomaali keeni kara ama inaan jirno oo dagaalanno ama in nala laayo oo aan saa u oganno oo aan waxba qabsan kari weyno oo adduunyada na laga dabar tiro waa midna loogu talagalay waxaa loo baahan yahay soomaaliyey gabdhaha soomaaliyeed ow idinkaa shalay calanka dhaliyey idinkaa gumaysiga dalka ka kiciyey idinkaa ku geesinimo geliyey raggeennu inay xurriyadda u dagaalamaan oo heryada iska qaadaan maantana halkii ay taagan tahay maanta waa inaan dagaalka u hormarnaa oo safka hore istaagnaa oo hantideenna hurnaa oo dahabkeenna gadnaa oo nafteenna aan bannaanka u soo dhigno sidii mustaqbal ilmaheennu ay u yeelan lahaayeen war waa nala laayaye maxaa nalagu laayay maxaa qumbuli dunyaha sidii hiroshima bamki ku dhacay oo kale sooba naloogu dhigay oo naloogu dhuftay ma indhala'aanan ku noolaanaynaa ma magac daraan ku dhammaanaynaa ma garasho xumaan ku joogaynaa ma calool xumo aan isu qabno iyo cudurna dhex yaalla ayaan ku hoobanaynaa oo badda naloogu shubi doonaa marka ugu dambaysa walaalayaal soomaaliya waa jirtaa waana jiri doontaa waa ku faraxsanahay walaashay jawaahir inay tidhaahdo kulankeennu maaha murugo laakiin murugo aan ka dagaalamayno oo noqon doonta farxad ummadda soomaalida ay ku midowdo cadowgeedana ay ku muquuniso ayuu ahaan doonaa kulankeenna maanta soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha guulaysato gabdhaha soomaaliya ha guulaysteen cadowgeenna agta ka hoose laga geliyo cadowgeenna agta ka hoose laga geliyo inta qaldana laa soo hanuuniyo inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacan allah noo bogsiiyo midnimo soomaaliyay midnimo soomaaliyay midnimo dagaalka waa dhimanaynaa carruurtibaana laga laayey hooyooyinkaana laga laayey jaamiciyiintiaa la laayey wax naloo reebay iyo cid noo hartay ma jirto waxaa noo haray inaan dagaalanno si mustaqbal aan u yeelanno iyo inaan dhammaanno oo adduunkana laga waayo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay maama batuulo waa lagu yaqiinay gabdhaha soomaaliyeed dhiirigelinta iyo qiimasiinta qarannimada soomaaliya waxaa xaqiiqo ah maalin maalmaha ka mideh maalin maalmaha ka mid eh inaad dhammaantiin xusiisan doontaan taariikhdan dhacaysa wax badan aan soo aragnay soona joognay laakiin waxaa hadda dhacaya qofkii aaminsan hooyaad tahay waa lagu dhaafayaa wiil yaraad tahay waa lagu dhaafayaa mutacallimaad tahay waa lagu dhaafayaa waa kuwaas caasiyaasha dadkii saaraayo adeeganayay meydkoodii meesha yaallo qof kastoo soomaaliyahey ummadda soomaaliyeedahey waxaad dareemi kartaa ninka waxaa kasoo ka soo shaqeeyey inuusan ahayn soomaali inuusan muslim ahayn inuusan aabba ahayn inuusan hooyo ahayn inuusan gabar ahayn ee wiilna uusan ahayn waxaan rabaa munaasabadda tanoo dad badan nala joogo sida la taliyaal sarsare ee madaxtooyada ka tirsan agaasimihii madaxtooyada gudoomiye ku-xigeenadii gobolka banaadir madaxdii degmooyinka waxaan rabaa inaan qeexo banaanbaxa kan banaanbaxa kan ma ahan banaanbax shacabku lasoo qasbay waa banaanbax ka yimiday rabitaanka bulshada halka taagan waa banaanbax ku yimiday waxa ayagu ay samaysteen annaguna maadaama aan gobolkii banaadir nahay inaannu la hagno lana hogaaminno sidaasaan meesha u taagannahay soomaaliya ha noolaato waxaan jeclahay inaan siiyo guddoomiyaha degmada boondheere gabar ku hadlaysa codka guddoomiyaasha degmooyinka maadaama gabdhaha soomaaliyeed aynu ugu xamaasad badan yihiin sayid nebi yuusuf weliye fadya tafadal soo dhow
sacabkaan joojiyo sacabkaan joojinno sacabkaan joojinno fantasta iyo ciyaar uma imaan innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan maanta halkaan isku soo baxnay oo intaanoo shacaba iyo intaanoo maxaanku yidhaahdaa dobolkii banaadir ka soo baxday iyo degmooyinka halkaan isugu timid waxaan ka tacsiyeenaynaa oon ka tiiraanyaysannahay oon aad uga xunnahay wixii shala halkaan ka dhacay wixii shala muqdisho ka dhacay oo sooba ka dhacay oo cadowgu oo maxay hayto uu soo xirxirtay inuu ummadda soomaaliyeed gumaado awalba gumaadka way wadeen laakiin way ka sii dareen hadda yacnii inay laayaan masaakiinta dadka shaqaysanaya ka xamaalanaya dadka maxaanku yidhaha ilmaha yaryarkaa ee maxay war maxay bi'iyeen ilmaha yaryarkaa ee xanaanada ka yimid ee saakay hooyadooda ay maxaanku yidhaahdaa ishaag u soo dirtay iskuulkii xanaanada ee gurigiisii aw baska u wadeen loo hooyey muxuu galabsaday canugaa yarkaa ee baabuurka ku dhex gubtay maxay galabsadeen maxay galabsadeen kuwa jaamacadaha ka baxay ee qalinjabintoodii xafladoodii maxay hayteen agaasimahaya maxay galabsadeen aabbayaasha iyo hoyooyinka shaqaysanayay ee qaar jaad gadayay ee qaar maxa qudaar ee qaar ay hoteelada ka shaqeeyaan maxay galabsadeen yaa wax u dhibeen waxaas wax laga dhagaysan kara maaha waxaan ku qanci karna maaha waxaan fiirsan karna maaha cadowga ummadda soomaaliyeed ha dhaco cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo ugus ha jabto ha baaba'do ilaahay waxaan ka baryaynaa baaba'eenay u soo istaageene inay iyagu baaba'aan inay iyaga la waayo meelay ka baxeen in ciribtooda alla gooyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ha noolaato ummadda soomaaliyeed ha noolaato ummadda soomaaliyeed ha noolaato ha israacdo ha guulaysato cadowgeeda hoos allaa ka dhigo ma ahan inaan ooyeyn dhiibayno ma ahan inaan isdhiibayno ma isdhiibi doonno mana ooyi doonno waxaan iska celinaynaa kuwa cadowga ee ilmaha iyo maatada inay gumaadaan maalin walba u taagan ee guulmooda guul maahan taasi waa fulayiin waa nacasiin waa wax yacni waxuush kuwaasaan u taagannahay maanta inaan iska celino go-aanna ay naga tahay war go-aan ma naga tahay go-aan ma naga tahay waxaan leenahay maxay haytay yaanaan guryaha ku qarsanin yaanaan soo dhowaysan waad aragteen ilxumada iyo foolxumada maalin walba aan arkayno waad aragteen waxa ummadayada lagu hayo waad aragteen waxa ilmahaani iyo haweenkaani iyo masaakiinta lagu hayo ma ahan inaan fiirsano waa inaan maxay hayta wiil iyo gabar iyo hooyihi abayn sidaan nahay aan dhexda xirannahay inaan iska celina cadowga waan iska celin karnaa waana iska celinay magaaladan waad ogtihiin inta ay noo jireen iyo halkay joogeen iyo waxay samayn jireen meesha la geeyo waad ogtihiin baabuur xune maxay hayta guri lagu soo cabeeyey in maaragtay maalin walba nagula dhibaateeyo ee maalin walba aan oyno wax dhici kara maahan wax dhici kara maahan cadowgu waxaan leenahay ha ha dhinto ha baabo ha gubto ilaahay ciidankiis way guban doonaan wayna baabi'i doonaan waana ka guulaystaa haddana waan guushahnaya iskale mar walba insha allahu tacaala
bismi illaahi raxmaan raxiim mar kale waxaan idin leeyahay waxaad ogaataan dhib kasta ee dhaca xalow leeyahay waxaa laga yaabaa inuu faraj u noqdo dhibo badan oo dhici jiray waxa hadda dhacaya waxaa laga yaabaa inaan caqli badan ka faa'iidno inaan aragti badan ka qaadanno inaan midnimo badan ka helno intii dhimatayna way dhimo rabtay wakhtigeedaa intaa ku orkaay maxaa yeelay fa idaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun saacaduu leeyahay qof walba adigu ma celin kartid wakhtiga ayuu dhimanayaa marka uu dhimanayana weliba meeshuu ku dhimo rabo adigu ma taqaanide waa sidaas intaas marka dhimatay daraaddeeda halganka la uga hari mayno waxaan la dagaalamaynaa cadowga soomaaliyeed waxaannu midhaynaynaa dhallinyarada iyo aqoon-yahanada iyo haweenka soomaaliyeed dhammaantood ayagoo isku duuban inay tallaab qaadaan dowladdooduna ay ku hoggaaminayso waddada saxda ah waxaan jeclahay kelimateen inaan siiyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir makaraan soo dhowow cabdikaafi maxamuud makaraan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa falkii wuxuushnimada oo ka dhacay shalay galab isgoyska soobo run ahaantii waxaan ognahay dalkan soomaaliya inay xudhaysa dhallinyaro maantana suuragal ma ahan in dad yar la soo adeegsaday in dadkeenna iyo shacabkeenna soomaaliyeed baabi'iyaan suuragal ma aha dhallinyarada soomaaliyeed waxaa laga rabo dalkan inay u istaagaan waxay ka yihiin nambar wan haweenka soomaaliyeed odayaasha dhammaan qof walba oo soomaali ah waxaa laga rabaa inay mas-uuliyad iska saarto sidii dalkan lagu ilaali lahay waxaan ognahay horumarka caasimadda ee ku tillaabsanaysay quruxda iyo iyo soo noolaashaha ee soo noolaatay in laga xun yahay sababtoo ah baabuurkii shalay mahaas ku qarxay waxaad arkaysaa iskuwar inta dhul oo burburiyey dadkaas waa dad cadowa waa dad wuxuush ah marka dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan la qarin inaan la soo dhowaysanin dadka la laayay ilaah baan ku dhaartay shalay ilaa xalay toban saac meeshaa joognay waxaan arkaynay dad inta gubtay madoobaaday la kala aqoonsan waayo ilaah baa idinku dhaariya ninkii dhibkaas samaynayo ma nin muslima ma nin soomaaliya waa maya waa dad la soo adeegsaday oo ajaanib ah runta in la sheegaa la rabaa dhallinyarada soomaaliyeed dalkan haddayna u istaagin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inuu dalkan dhibaatada ka bixin shacabka soomaaliyeed haddayna u istaagin dalkan dhibaata kama baxayso dowlad keliya waxba ma qaban karto dadkaa laga rabaa shaqada inay qabtaan ma naga go'an tahay inaan isku duubannahay dalkan soomaaliyana aan u istaagayno idinkaa nigal rabaa codka ma naga go'an tahay soomaaliya inaan u istaagayno cadowga inaan iska celiyeyno cadowga ha jabo cadowga ha jabo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhammaan ma ku niyadjabayaan mana ka hakanayaan dadaalka iyo horumarka ee ka wadaan dalka soomaaliya anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir waxaan dhahayaa cod dheerna waa ku sheegaynaa mana ogolaayaano mana aqbaleeno soomaaliya ha noolaato wabilahi towfiiq
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan lagu soo biiray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waa ku soo dhowaynaynaa waana kula dabaal waxaanu ku leenahay nagala soo qaybgal halka kan waxa aan ku hayno waxaan jeclahay odayaasha dhaqanka oday ka mid ah maxamed cabdu maxamed jaamac cabdulaahi inaan siiyo labaale ekis xildhibaan inuu kelimatayn ka yidhaahdo soo dhowow
inaa lilaahi wa inaa ilaahay raajixiin intii dhimata ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay caafimaad ha siiyo aad iyo aad iyo aad baa waxaan u taageeraynaa intii hadashay hortanna rag iyo dumarba lahaydoo dumarka u badnayd intay dhaheen baan taageeraynaa in ka badan ma dhihi karo inta dhimatay ilaahay ha u naxariista inta kalena ilaahay ha u boogadhayo dadka iyo dalka iyo dadkuba inta nool ayay sugaysaa waxaan soo jeedinaynaa anoo magaca odayaasha ku hadlayno in aannu iska dhicinno cadowga rabaa dalka inay burburiyaan ma rabaan dalka inay xukumaan waxay rabaan dalka inay dadka jooga baabi'iyaan dhammeeyaan markaasna ummado kale ay dalkan qabsadaan oo qaataan ee qof raba inuu wax xukumo sidaan wax uma laayo wax kastay laayeen wax u haray ma jiro marka intii inteenna harta aynan layn lahaayeen waa inaynu ka hortagno waa inaan dagaalanno waa inaan israacno waa inaan midowno waa inaan waxyaalaha laga soo sheekeeyo oo dhan aan ka gudubno marka waxaan ku soo gabagabaynahayaa soomaaliya ha midowdo soomaaliya hay raacdo ha israacdo dhallinyarada ha xoogaysato sharafta soomaalinimada ilaahay ha soo celiyo midnimada ilaahay ha soo celiyo aannu ballan qaadna inaannu dadka dalka iyo dadkaba aanu badbaadinayno waa mahadsantihiin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay saaxiibkan labaale oo ku hadlaya codka odayaasha mudane guddoomiye shacabka hortaada taagan maanta labadii duhurnimo ama siddeed saacaduu wuxuu isugu yimid garoonka weyn ee kubadda cagta wuxuu ku yimiday asaga ayaa isi soo abaabulay isaga ayaa iskeenay ayagoo ka dhiidhinaya ilxumadii dhacda shalay iyo dulligii iyo wixii la sameeyey inaysan raalli ka ahayna muujinaya waxay socod dheer u soo galeen laga soo bilaabo kubadda cagta ama stadiyo banaadir ilaa halka kan erayaday ku dhawaaqayeen waxaa ka mid eh dooni mayno shabaab dooni mayno daldumiye dooni mayno dalkiisa diida dooni mayno intaas iyo dollar siista dooni mayno cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo halkufigadii ay ku soo bixin ayay aheyd mudane guddoomiye maadaama wakhtigu naga gabaabsi yahay waxaan jeclaystay inaan aan kugu soo dhoweeyo si aad shacabkaaga iyo dadka meesha taagan tacsida ula wadaagto ciilka iyo xanaaqa nahaaya iyo dagaalka aan qaadi doonana aad noogu hogaamiso soo dhowo guddoomiye
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayaan uga xunnay maanta waa maalin aada u madow aada u murugo badan dadkeennii saddex saddex boqol u go-een ilaahay waxaan ka barnay ilaahay u naxariisto dadkeenna masiibo qaran bay nagu habsatay shacabkana waa inay dowladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kastoo ay ku jireen dadkeenna xasuuq iyo dadoo kale qarax u heydhaan waa xasuuq intaanu soo taagnaa maan arkintadoo kale weli weligay maan weg masiibadaa nagu dhacday waa mid nagu habsatay shacabka waa inay dadka la shaqeeyaan dowladda waa inay caawiyaan haddeen kulligeen idaadaamaana wayn meel ma gaadhayno oonaan kulligeenna soo bixin oonaan shacabkeena soo dhex gelin oonaan xaafad kasta tegin shacabka waxaa kula dardaarmaya maalin walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan kaxabad waa inuu dhagax ku dagaalamo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan marka ugu horeyso aan ummadda soomaaliyeed uga tacsiideynayaa ficilkii arxandarada lahaa argagaxa lahaa ee shalay dad walaalaheenna ah shacabkeenna lagu beegsaday oo xalay ilaa iyo maanta aan u soo joognay sidii wax looga qaban lahaa waxaan ilaahay oga baryayaa intii dhimatay ilahay janatulfardowsa ka waraabiyo kuwa dhaawacana ilaahay caafimaad deg dega siiyo ehelada iyo asxaabta dhammaanna ilahay inuu samar iyo iimaan ka siiya dhammaantood waxaa dhacay waa masiibo qaran shalay heerka shacabka loo beegsaday ee nimankaas cadowga u beegsadeen wax loo dulqaadan kara ma ah maanta waxaan oga mahad celinaa dadka ku nool gobolka banaadir ayaga issoo abaabili soo baxay in insha allahu tacaala maalinta ugu dambaysa oo borodiiqda lagu dhawaaqay in toddoba-iyo tobanka degmo oo dhan la isku soo bixi doono insha allah laakiin maanta maadaama ay tacsi tahay waxaan rabaa inaan kelmadaha soo socdo keliya ku ekeeyo si aan ugu baraarugsanaano marka ugu horrayso walaalayaal qof dariskaaga ah walaalkaaga ah saaxiibkaaga ah waalidkaaga ah ubadkaaga ah ayaa shalay meeshaas wax ku gaadhay fadlan darisidiinna u taga dariskiinna soo weyddiiya dariskiinna u qalbi qaboojiya dariskiinna xaaladdiisa soo ogaada waxaan qiyaasi karaa qof walba xanuunka haya maanta laakiin waxaan oga bixi karnaa inaan xanuunkaas cadowga nagu sameeyey aan ka adkaanno insha allah waan ka adkaanaynaa waajibkana saaran kulligeenna waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo baaqii xala aan jeediyey oo aan dadka muqdisho degan oga codsaday inay dhiiggooda shubaan isku soo baxaan maanta waxaan tegay dhowr isbitaal isbitaallada intooda badan dhiiggii waxay wada yidhaahdeen tankii noogu talagalay waan helna alxamdulilah isbitaal madiina oo ugu dambeeyey waxaan ugu tagay dad kumanaan kun gaarayo oo diyaar u ahaa oo dhallinyar ahaa inay dhiigga shubaan taas waxay noo muujinaysaa cadowga inaan diyaar u nahay inaan cadowga dhibaatada intaan la eg noo geysto noo geystay aan meel oga soo wada jeesanno kulligeen taas marka waxaan rabaa inaan intaas keli lagu ekayn oo meeshaas aan ka sii wadno wixii dhacay ee xanuunka badnaa waxaan rabaa dardaaranka ugu dambeeya inaan ku gebagabeeyo xanuunka maanta nahayo waxaa ka xanuun badnaanaya markaan aragno qof naga mid ah oo sawiradii maydkii xurumada lahaa wareejinayo social media ku wareejinayo ayaa naga xanuun badan waxaan qof walba ka codsanayaa maydka islaannimo soomaalinimo bini'aadannimo dadnimo xurmuu kaa mudan yahay maydka ha la xurmeeyo oo qof dadka social media wareejinaya ha ka saaraan shalay xalay saakay meesha laga soo saaray dadka soo saaray xanuunka uu ku haayey iyo waalidkooda oo kala garan waayey iyo walaalahooda iyo dadkooda ugu dhowaa iyo asxaabtooda oo kala garan waaya inaad adiga wareejisidna waa damiir xumo waa islaamnimada wax ka baxsan waa bini'aadanimada wax ka baxsan waa damiirnimadana wax ka baxsan sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa dadka sawirrada meelaha wareejinaayo iyo fiidiyoyada inay si deg dega oga saaraan dadka ka saari waayana waxaan ka codsanaa ummadda inteeda kale inaad u waana celisaan aad tidhahdaan ka saara meeshaan intaas ayaa dembi iyo qalbijab noogu filan kulligeen sidaa darteed walaalayaal waxaan maanta ku soo arkay isbitaal madiino hooyo dhahayso wiilkayga ma kan soalkan videoga internetka la wareejinayo miya mise waa midka inta aan ku soo arkay ilaaha idinku dhaarso wax ka xanuun badan mayaa jira ilaahay aan ka cabsanno hooyadaas iyo inta la midka ee ku dareenka ah inkaarteeda yaasan idinku dhicin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa sawirrada foosha xun iyo fiidiyoyada aadka looga naxayo oo dadka aad ku argagixinaysaan inaad ka saartaan oo aad meydka xurmaysaan meydka xormuu mudan yahay walaal xormuu kaa mudan yahay wakhtigan adag ee xanuunka badanna xormuu kaa mudan yahay inta aan isugu soo baxnay oo qof walbana arkaya inay madaxa ugu duuban tahay maro gaduudan oo ay maanta u tahay maalin mugdi ah mugdinimadaas oo sax ah iyadoo islaamnimo ah iyadoo bini'aadinimo ah iyadoo soomaalinimada wanaagsaneen aad naqaanay ah waxay noqonaysaa marka aan meydka xurmayno dariskeenana aan u qalbi qaboojinno oo aan u soo tacsiiliyano oo aan garabkooda istaagno waxaan idinka codsanayaa walaalayaal dowladda soomaaliyeed waa u istaagtay guddiyaa loo magacaabay oo heer qaran ah oo arrimahan dadka aad aadka aadka u daranna la qaadi doono dadka kalena xaaladooda la ogaan doono dadka muqdisho waxaan ku aqaanaa danqasho ka duwan dadka kale oo dhan danqashadiinna walaalayaal ha ka bilaabato xurmada meydka la xurmeynayo insha allahu tacaala maalinta baroordiiqda ayaa kelmadihii saxda ahaa iyo madaxda kuwa uga aadana ay ka dhihi doonaan laakiin maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyey intii dhimatay inta dhaawacana allaha shaafiyo inta qalbigooda xanuunka uu haayo ee murugada dareemaysana ilaahay samayraman ha ka siiyo annagana ilaahay ha nugu hanuuniyey inaan dadkaas qalbiyadooda aan ilaalinno oo aanan ku ilaalinno in aan meydkooda iyo dadka dhaawacooda aan wada xurmeenno si wada jir u wada xurmeenno mar labaad iyo mar saddexaad waa ka tacsiideynayaa wixii xanuunka badnaa ee dhacay waxaana ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir ku nool u ballanqaadeenaa maamul ahaan haddaan nahay habeen iyo maalin inaan istaagi doonin ilaa rajada nagu jirta ee ah qof nool amuu ku jira oo aan hadda dhow soo aragnay qof nool oo caafimaad qabo oo naqaska ku dhegay oo dhul hoostiisa ku jira ayaa saacado ka hor laga soo saaray markaasuu inta qufacay uu istaagay ayuu yidhi taleefonkayga awreerkaygan wacana soo farxad maah taas intaan ka sam inta aan ka gaarayno ilaa qofka ugu dambeeya aan ka soo helayno dadaalka waa sii wadeennaa waxaa nagu dhiiragelisaan inaad meydka xurmaysaan waxaa nagu dhiiragelisaan inaad deriska qalbiga u qaboojisaan waxaa nagu dhiiragelisaan inaad amniga u heelisaan dhallinyaroy dadka muqdisho ku noolow xamar yaan laga dhigin xabaal buuda yaanan laga dhigin taas yaanan oggolaanin xamar waa meel mudan in aan xurmayno sidaa darteed insha allahu tacaalaa sida aan maanta u istaagna haddii aan kusii soconno cadowga waa ka adkaanaynaa nimankan al-shabaab la yidhaahda cadowga ah dadka argagixinaya ee dadka intaa intaad aragteen maanta ku dhigay ee wax ka dhibaato badan aanan la arag maanta sameeyey waxaan jawaabtooda ka bixinnay sidaan dhiigga u shubnay sidaan marada madaxa ugu xirannay sidaan ugu soo istaagnay ilaahay idankiisana dhowaan waa ka adkaan doonnaa insha allahu tacaala inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waana mahadsantihin
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha nagala qaybgal barnaamijka kan ballaaran ee ku saabsan u dhaarashada shabaab iyo iska dhicinteeda iyo